wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay qalab casri ah oo loogu talagalay hagista diyaaradaha iyo maamulka hawada kaas oo kaalin ka qaadanaya amniga hawada soomaaliya qalabkan ooy soo iibsatay dowladda soomaaliya ayaa rakibidiisa waxa qayb ka ahaa hay-adda caalamiga ee duulista rayidka ee ekeyo iyadoo door muuqatana uu ku lahaa kambani talyaani ah oo lagu magacaabo leonardo munaasabadda milkiyadda qalabkan soomaaliya loogu wareejinayey ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay hafiyer lobas oo ah madaxa mashruuca howlgallada ee ekeyo kaas oo ka warbixiyey doorkii ay ku lahaayeen howsha rakibidda qalabkan shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan la shaqaynaynay dowladda federaalka soomaaliya waxaanu howl ka wadnay qadka laga maamulo diyaaradaha waanu sii ballaarin doonaa tijaabadiisii ugu dambaysay ilaa aan gaarsiino boosaaso halkaas oo uu ku egyahay dhammaadka mashruucan dhammaan agabka loo adeegsado howshan waxaan ku wareejinnay dowladda federaalka si ay usii wado maamulidda hawadeeda iyo horumarinta qadka laga maamulo diyaaradaha mareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan oo isna la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu qalabkani leeyahay maantay waa maalin kale oo farxad weyn u ah bahda aviationka soomaaliya maantay waxaa muddo dheer noo soo socday qalabka casriga ah ee lagu rakibay waddanka soomaaliya ee lagu maamulo diyuuradaha isticmaala hawada soomaaliya qalabkaas oo ay rakibaadiisa qayb ka ahaayeen hay-adda caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka ee loo yaqaan ekeyo contractorna ay uu ka ahaa cambany oo talyaani ah oo la yidhaahdo leonardo oo ninkii u madaxa maanta uu nala taagan yahay ekeo havier lobesna uu sa uu hore ula hadlay saxaafadda uuna u sheegay roolka ay ekeo ku lahayd qayb kaalinta ay ku lahayd rakibaadda qalabkaas maantay waxay muhiimad gaara ugu leedahay bahda aviationka soomaaliya qalabkaas lahaanshihiisa mulkiyaddiisa waxaa iska lahaa shirkadda rakibaysay ee leonardo oo maaragtay inkastoo ay lacagtiisa hore u bixisay dowladda soomaaliya haddana muddadaasoo dhan wuxuu ku jiray tijaabo hawada soomaaliya ayaa upgrade lagu sameeyey oo class a looga dhigay qalabkaas marka maantay qalabkaas lahaanshihiisa wuxuu si maarata permanentia ugu wareegayaa magaca dowladda soomaaliya oo waa qalab ay dowladda soomaaliya la wareegtay khubarada ka timiday ekeyo xarunteeda canada iyo maaragtay kambanigii rakibayey oo madaxdiisa maanta nala joogto waxaan dhammaanteen saxiixnay shahaadadii oo lahaanshaha qalabkaas uu kula wareegayey magaca soomaaliya uuna ka wareegayay kambanigii leonardo mareeyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda soomaaliya uu u furmay bog cusub isagoo intaana ku daray in dhowaan ay soo kordhin doonaan qalab kale oo casri ah kaas oo ahamiyad u leh maamulka hawada soomaaliya dowladda soomaaliyaba waxaa u furmay beej cusub waxaanan rabnaa insha allahu tacaala in aan u gudubno qaybaha kale ee horumarka u leh dowladda soomaaliya oo ah rakibaadda qalab la yidhaha a d s b oo ay wiilasha diyuuradda hagaa iyo gabdhaheenu ay arki doonaan si lifa diyuuradda waxaan kaloo u gudbi doonaa qalabka loo yaqaan raadarada oo isagana qayb kale oo noo dhiban ah ekeo iyo leonardo iyo maarata dowladda soomaaliya waxay ku heshiiyeen sidii laga yeeli lahaa wejigaas labaad insha allahu tacaala sanadka soo socda twenty twenty five ka oo ay bil uun nooga harsan tahay waxaan rajaynaynaa horumar cusub oo ay ku tallaabsato dowladda soomaaliya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee wakiil uga tahay dhinaca maamulka hawada iyo shirkadaha caalamiga ah ee nala jooga oo aan saaxiibo nahay in badanna aan kasoo wada shaqaynaynay horumarka hawada soomaaliya sida loo maamulayay munaasabadda dhammaystirka qalabkan casriga ah ee lagu hago diyaaradaha iyo maamulka hawada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada fardowse cismaan cigaal iyo xubno kale oo ka socday hay-adaha soomaaliya ka caawinayay howsha rakibidda qalabkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho